galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edaoo idinkaga imaanaysa washington
bisha meyno waa shan iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo kow iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo boggeena v o e somaali dtcom idaacadda galabtan waxaa idiin soo jeedinaya sahare cabdi axmed iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo maanta markii shanaad loo dhaariyey xilka madaxtinimo ee dalka jabuuti xilli bishii tagtay uu ku guulaystay doorasho dalkaasi ka dhacday oo ay mucaaradku qaadaceen
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan magaalada muqdisho oo maanta laga xusay maalinta dhallinyarada soomaaliyeed guud ahaan dhallinyarada soomaaliyeed waxay caqabadaha la wadaagaan guud ahaan dhallinyarada adduunyada oo maanta caqabadaha adduunka ka jira oo cudurrada iyo isbeddelka cimilada iyo culaysyada kaleete ama dhaqaale iyo waxyaabaha noocaasa dhammaantood la wadaagaan si gaara laakiin caqabadaha iyagu wajahayaan waxaa ugu horraysa arrinta maxay ahayto waxbarashada waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyadii hambaliyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida iyo nuur xasan nuur buqaari
maalinta lixaad ayay sabtida maanta ah galeen weerarada dhinaca cirka ah ee ay isugu jawaabayaan israa'iil iyo ururka xamaas iyadoo aysan muuqan rajo laga qabo in hadda la gaaro xabad joojin deg deg ah si loo dhammeeyo colaadda u dhexaysa labada dhinac diblomaasiyiinta carabta iyo maraykanka ayaa isku dayaya in xaaladda la qaboojiyo kadib habeen ay rabshado iyo duqaymaha rayeen oo ay xalay ku waabariisteen dadka falastiiniyiinta iyo israa'iil ka gadaal markii ay israa'iil sii xoojisay bambooyinka ay ku garaacayso waqooyiga khaza halka ururka xamaas ay ugu yaraan laba boqol oo gantaal ku tuureen magaalooyinka israa'iil colaadda israa'iil iyo falastiin ayaa jimcihii kusii baahday dhulka la haysto ee daanta galbeed halkaasoo lagu soo waramayo in lagu dilay koob iyo toban falastiiniyiin ah kadib isku dhacyo dhex maraya dibadbaxyaal caraysan oo falastiiniyiin ah iyo ciidanka amniga israa'iil saraakiisha caafimaadka falastiin ayaa sheegay in duqayntii ugu dambeysay ee ay xalay israa'iil u geysatay khaza ay ku dhinteen labaiyo toban qof oo ay ku jireen hooyo iyo afar caruur ah oo ay dhashay oo uu madfac ugu tegay xero qaxooti oo ku taala khaza sida ay xaqiijiyeen ilawareedka dhinaca caafimaadka ee falastiin tan iyo isniintii duqaymaha israa'iil ee khaza waxaa ku dhintay boqol lix iyo soddon falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan afar iyo soddon caruur ah iyo koob iyo labaatan dumar ah israa'iil dhankeeda waxay sheegtay in duqaymaha uga imanaya xamaas ay ku dhinteen sagaal qof labada nin ee sida weyn ugu tartami doona doorashada madaxtinimada dalka iiraan ee bisha dambe oo kale ah madaxa guddiga garsoorka ibraahim ra'iisi iyo hafayeenkii hore ee baarlamaanka cali leerjani ayaa sabtida maanta iska diiwaan geliyay guddiga doorashada ee wasaaradda arrimaha gudaha doorashada iiraan ee sideed iyo tobanka juun ee soo socota ayay shacabka dalkaasi go-aan uga gaari doonaan qofka u bedeli doona madaxweyne xasan ruuxaani oo mar dhow dhammaysan doona labada teeram ee uu dastuurka iiraan u ogol yahay in madaxweyne uu xilka hayo ibraahim ra'iisi oo lixdan jir ah ayaa ah wadaad mintid ah oo ay ixtiraamaan dadka muxaafidka ee muslimiinta shiicada bishii maarj ee sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii ayaa hogaamiyaha ruuxiga ee iiraan ayatullah cali khamaney uu u magacaabay guddoomiyaha guddiga garsoorka iiraan ka sokow xilka madaxtinimada ee uu hadda u ordayo waxaa loo arkaa inuu yahay ninka bedeli doona ayatullah cali khamaney ninka la tartamaya oo ah cali larijani wakiilkii hore ee iiraan u qaabilsanaa wadaxaajoodka nucleerka haddana ah la taliyaha khamaney ayaa rajo ka qaba inuu helo codadka dadka fikirkooda dhexdhexaadka yahay iyo kuwa muxaafidka intaba hindiya ayaa sabtida maanta soo warisay tiradii ugu yareyd kiisaska dadka uu ku dhacay cudurka covid sagaal iyo toban saddexdii asbuuc ee lasoo dhaafay hase yeeshee tirada dhimashada ee maalinlaha ah ayaa weli taagan heerkeedii wasaaradda caafimaadka ayaa afar iyo labaatanka saac ee lasoo dhaafay sheegtay in la diiwaangeliyey ilaa iyo saddex boqol lix iyo labaatan kun oo kiis oo cusub taasoo ka dhigaysa guud ahaan dadka uu xanuunka haleelay in ka badan afar iyo labaatan milyan oo ruux tirada dhimashada ee sabtida maanta ay dowladda shaacisay ayaa ah saddex kun sideed boqol iyo sagaashan qof halka guud ahaan dadka xanuunka ugu dhintay hindiya tan iyo markii uu cudurkani bilowday ay gaarayaan laba boqol lix iyo lixdan kun laba boqol iyo toddoba qof dhinaca kale dowladda hindiya ayaa sheegtay inay ciidamo boolis ah geysay meelo badan oo ka mid ah labada dacal ee webiga ganges kadib markii ay dadka tuulooyinka bilaabeen inay meedadka dadka u dhinta cudurka covid sagaal iyo toban ay ku tuuraan biyaha webigaas oo ay hinduugu barakeystaan warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in ugu yaraan laba kun oo meyd laga soo saaray webiga laakiin afhayeen u hadlay dowladda hindiya ayaa arrintaasi beeniyey dhegeystayaal warkii dunida galabta waa naga intaa aan dib idinkaga celiyo jaare cabdi axmed iyo ibraahim xasan daandure
aan ku horeyne magaalada jabuuti ee xarunta dalka jabuuti maanta waxaa markii shanaad lagu caleemo saaray madaxweynaha dalkaasi jabuuti ismaaciil cumar geele oo ku guuleysta doorasho ay qaadaceen mucaaradka dalkaasi dhacdayna bishii lasoo dhaafay munaasabada caleemasaarka geelle ayaa waxaa ka qayb galay madax ka kala socoto gobolka iyo caalamkaba oo ay ku jireen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta iyo wafuud kale wariyaha v o eda rabadaan muuse jaamac ayaa haddaba warbixintan nooga soo diray jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa maanta si rasmiya loo caleema saaray shanta sannadood ee soo socota madaxweynenimada jamhuuriyadda jabuuti kadib doorashadii madaxweynaha ee jabuuti ka dhacday sagaalkii bishii abril ee sanadkan munaasibad si heer sare loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay qasriga madaxtooyada jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa sidan ugu dhaartay qaranka jamhuuriyadda jabuuti أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن أكون أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله أن أكون متمسكا بكتاب الله ورسوله وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أكون مخلصا على على النظام على الجمهوري النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح شعبي وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة و- و- وحرياته رعاية وحرياته كاملة برعاية تامة وأن أحافظ على وحدة الوطن وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه واستقلاله وسلامة أراضيه والله على ما أقول شهيد والله على ما أقول شيء madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele oo halkaasi ka jeediyey khudbada afka faransiiska ayaa tilmaamay waxqabadka uu ku tala jiro shanta sannadood ee soo socda conseil de ce nouveau quinquennat, je souhaite me rappeler ce à quoi, par le cœur et la raison, les Djiboutiennes et les Djiboutiens aspirent et pour lequel ils m'ont renouvelé leur confiance.
shanta sannadood ee soo socota waxaan ku tala jiraa inaan hirgeliyo oo aan sii xoojiyo waxyaabaha dadka jabuuti ay igu soo doorteen oo ah dabcan nabadgelyada iyo xasiloonnida ka jirta dalka ismaqalka wanaagsan ee ka jira dalka waxyaabaha qiimaha weyn ugu fadhiya jamhuuriyadda jabuuti iyo horumarka bulshadu ay qayb ka wada tahay ee sida wanaagsan uga socda dalka
à savoir la stabilité, la concorde civile, la sauvegarde des valeurs de notre République, ainsi que la recherche du développement inclusif et accéléré de notre pays.
wufuud fara badan ayaa ka qayb gashay munaasibada caleemasaarka madaxweynaha jabuuti sida ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed madaxweynaha kenya uhuru kenyatta madaxweynaha guine alfa conde madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafdiye kale oo ka kala yimid dalalka bakistan uganda ruwanda kongo sudan south sudan boqortooyada sacuudiga iyo dalka faransiiska dhinaca kale mucaaridka jabuuti ayaan weli ka hadlin xafladda caleemasaarka madaxweynaha jabuuti iyadoo la ogyahay inay horey u qaadiceen doorashada rabadaan muuse v o a jabuuti dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa warbixin dheer oo ku salaysan isla caleemasaarka madaxweynaha dalka jabuuti inaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda haddii allaha uu dila ogolaado
magaalada muqdisho ayaa maanta laga xusay maalinta dhallinyarada soomaaliyeed oo ku beegan shan iyo tobanka mey maalintan ayaa maalin qaran oo lagu xasuusto aasaaskii ururkii gobanimo doonka ee s y l kaasi oo ahaa ururkii ugu horreeyey ee soomaaliya laga hirgeliyo lana yimid halgan adag oo loo soo galay hanashada xorriyadda soomaaliyeed waryaheena v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray dhallinyaradu waa awood muuqata oo leh mug weyn waxaana la qiyaasaa soomaaliya boqolkiiba toddobaatan shan dadkii aduna yihiin dhallinyaro agaasimaha tababarada xirfadaha ee farsamada gacanta wasaaradda shaqada maxamed xasan xaanbag waa aqoon-yahan muddo dheer kasoo shaqeynaya arrimaha dhallinyarada waxaana weydiiyey caqabadaha waaweyn ku xaaran dhallinyarada cabdiqaadir aad umahadsan tahay maxay ahayto guud ahaan dhallinyarada soomaaliyeed waxay caqabadaha la wadaagaan guud ahaan dhallinyarada adduunyada oo maanta caqabadaha adduunka ka jira oo cudurada iyo isbedelka cimilada iyo culaysyada kaleete ama dhaqaale iyo waxyaabaha noocaasa dhammaantood la wadaagaan si gooniya markii layidhahdo guud ahaan caqabadaha dalka la jiray la wadaagaan maxaa layidhahdaa bulshada soomaaliyeed guud ahaantii si gaara laakiin caqabadaha iyagu wajahayaan waxaa ugu horeysa arinta maxay ahayto waxbarashada oo aad og tahay qofka soomaaliga ama dhallinyaradaah inaanu fursad heli karin ilaa maxay ahayto dee waalidkiisu ay ka bixin karaan ama ay bixin karaan maxaa ladhahdaa fiiga lacageed ee looga baahan yahay maxay ahayd waxbarashada iyo waxyaabaha noocaasi ah
ismaaciil maxamuud abuukar wuxuu ka mid yahay hogaanka dhallinyarada soomaaliyeed waxa uu sheegay v o a dhallinyarada inaysan ka mid ahayn hannaanka dowladda hadda shaqaynaya taasoo caqabad weyn oo dhallinyarada hadda ay wajahayaan
culeyska dhallinyarada saaran aada u baaxad weyn yahay horta waxaa mudan waxaa mudan in laga fiirsho dhinacan ah sistamka wadanka hadda uu ku shaqeeyo ma ahan sistam dhalinyaro ay samaysay sistamkii dhalinyarada ay samaysay waa wuxuu ahaa markii la joogay kun sagaal boqol iyo kontomeeyadii lixdameeyadii markii lasoo gaaray siyaad bare wuxuu la diriray maxaa la dhihi jiray sistamkii dhalinyarada ay samaysay wuxuu wadanka keenay keliya talinimo marka sistamkii meeshuu ku burburay marka hadda caqabadaha ugu weyn na haysto waxa waaye sistam wadanka ka jira ma ahan system anagu aan aan aas-aasnay ama aan samaynay ama aan design garaynay marka inta laga helayo system anagu aan involved ku nahay aan qayb ka nahay aan participationkeeda aan mug weyn aan ku leenahay marka caqabadahan caqabada ugu weyn waxay noqon kartaa marka systemka wadanka ka jira hadda midda kale waxaa jiro system dhaqaale oo dhalinyaradu hadda haysto inkastoo aan hadda ka kabanayo dhinaca ganacsiga haddii la dhaho aan ku ku badannahay markii loo fiirsho dhalinyarada magaalada muqdisho iyo goboladaba marka systemkaasoo aada noogu maxaa la dhihi jira ugu yarnahay oo anana anaga aan design garaynin iyo social and economic jira aan leeyahay caqabadaha ugu waaweyn dhalinyarada haysta maanta
madaxa tababarada iyo farsamada gacanta wasaaradda shaqada maxamed xasan xambe ayaa sheegay dhallinyarada la kulmeen caqabado waaweyn oo kamid ah magaca dhallinyarada si lamid ah waxaad og tahay magaca dhallinyaro laftigiisaaba maxay ahayto dembi ahaa maalmihii lasoo dhaafay sidii ururadan xagjirka iyo waxaas u yimaadeen caqabado waaweyn oo maxaa layidhahdaa soo kordhay oo magaca la xiriirana uu yimid marka taasaa waxay dhaafsiinaysaa maanta dhallinyarada soomaaliyeed fursado ama shaqo ama waxbarasho ama bulsho oo kaleeto oo ay ka faa'iidi lahaayeen sidoo kaleeto waxaa laga yaabaa acceska xitaa maxaa la gudaha iyo bannaankaba in maxay ahayto magacaa dartiis culaysyo tiro badan ay u saaran yihiin dhallinyarada waxbarashada markii la yidhaahdo ayadana waataan sheegay shaqada laftirkeeda fursadihii shaqo iyo maxay ahayto oo ayagana aada iskaga liita dalka iyo guud ahaan dhaqaalihiisii oo culays badani ka jiro taasoo aan abuuraynin fursado shaqo oo tiro badan oo dhallinyarada ku filan ama micno u yeeli karta marka guud ahaan caqabadahaas waa weyn oo qaarkoodna guud ahaan adduunyada ka jira guud ahaan soomaaliya ka jira gaar ahaanna dhallinyarada haystaan isleeyahay weeyihiin caqabadaha ugu waaweyn oo dhallinyarada soomaaliyeed ay wajahayaan gudo iyo dibadba ismaaciil abuukar ayaa qaba dhallinyarada soomaaliyeed inay wajahayaan caqabada waaweyn oo ka mid tahay inaysan ka mid ahayn hannaanka dowladda siyaasadda aadaan ugu jirnaa laakiin weli baariyaasaa jiro jidgooyooyin badanaa noo yaalo oo u baahan in maanta aan isbahaysano oo aan iska saarno jidgooyooyinkaas aadka u badan marka siyaasaddan waan ku jirnay aadaan ugu badannahay laakiin jidgooyooyin badanaa jiro oo taa hadda kuusoo sheegay oo ah systemkii anaga ma design garaynin marka siaan jidgooyinkaas aan u qaadno waa inaan helnaa system anaga aan ku jirno aan ka mid nahay aan design garayno si aan jidgooyinkaas ula dagaalno
haddaba intee laegtaa fursadaha dhallinyaradu ay haystaan xilligan fursadaha markii la yidhaahdo waxay haystaan fursado mug leh oo maxay ahayt uu ugu horeeyo isbeddelka dhaqandhaqaale ee dalku gaaray waad og tahayoo hadda acceska maaliyadeed ama maalgelineed markii la yidhahdo aad u fiican yahay sidoo kaleeto acceska maxay ahayd waxbarashada laftigeeda way soo hagaagaysaa teknolojiyadda iyo waxbarashadu way soo hagaagaysaa waxaa soo hagaagayo dhan iyo amniga dalku soo hagaagayay qaybtooda ka yihiin oo fursad weyn ay haystaan soomaaliya ayaa la sheegaa dhallinyaradu inay ka yihiin boqolkiiba toddobaatan iyo shan waxaase yar fursadaha dhallinyaradu ay helaan marka loo eego fursadaha shaqee dalka ka jira cabdulqaadir okey v o a muqdisho dhegeystayaal haatan ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo cabdiqaadir maxamed bursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan si rasmi ah ugu gudbisay gudoomiyaha guddiga midowda afrika inay kasoo horjeedo magacaabista john mahama ee ergiga midowda afrika ee soomaaliya warqad uu wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq u qoray gudoomiyaha guddiga midnimada afrika muuse faki mahamed taas oo saxaansheeda ay xaqiijisay v o a soomaali kuna taariikhaysneyd sagaalkii bishan may ay dowladda soomaaliya ku sheegtay inay taageero siin doonin john mahama oo ahaa madaxweynihii hore ee gaana john mahama ayaa waxaa lasoo magacaabay toddobadii bishan may si uu hogaamiyaasha soomaalida ugala shaqeeyo sidii ay heshiis wadar ogol ah uga gaari lahaayeen in doorashada ay ku dhacdo wakhtiga ugu gaaban uguna suurtagalsan warqadda uu wasiirka arrimaha dibadda u qoray muuse faki mahmed ayaa soomaaliya ay ku sheegtay in magacaabista ergeyga ee mahama aysan haatan shaqaynayn sababtoo ah hanaankii heshiiska lagu yahay waxaa bilaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyadoo kulan loo madlan yahay labaatanka bishan may waxay sheegtay soomaaliya in magacaabista ay jahwareer iyo siyaasadeyn gelin karto howsha ra-iisul wasaaraha oo bilaabatay waxay kaloo soomaaliya su-aal ka keentay dhexdhexaadnimada john mahama oo ay sheegtay inuu xiriir qoto dheer la leeyahay hogaanka kenya qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa diidmada dowladda soomaaliya ay kala hortimid ergeyga iyo waxaa la gudboon ururka midowda afrika dhinaca kale toddobaadkan waxaa dunida muslimka laga oogay salaada ciidulfitriga kadib soddon maalin oo dadka ay guteen waajibaadka cibaadada ee bisha barakaysan ee ramadaan xilli dunida ay weli la tacaalayso aafada covid sagaal iyo toban iyo dhibaatooyin bini-aadannimo soomaaliya oo ka mid a dalalka muslimiinta ee caalamka ayaa si weyn looga dabaaldegay maalinta ciidda iyadoo dhammaan magaalooyinka waaweyn ay dadka isugu hambaliyeeyeen munaasabada ciidda dabaaldega sanadkan ee ciidda ayaana aada uga duwanaa sanadihii hore sababo la xiriira xanuunka covid sagaal iyo toban oo dartiis loo xirxiray masaajidada iyo fagaarayaasha ay dadka isugu yimaadaan laakiin dadka danyarta ah iyo kuwa barakacayaasha ah ee gudaha soomaaliya ku nool ayaa ciidan ay sanadkan ugu soo gashay xilli ay wajahayaan duruufo adag oo dhinaca nolosha ah walow qaarkood ay kaalmooyin ciidsiin ah ka heleen qaar ka mida bulshada soomaaliyeed dhinaca kale dowladda kenya ayaa toddobaadkan hakisay dhammaan duulimaadyadii u dhexeeyey soomaaliya iyo kenya laga bilaabo talaadadii lasoo dhaafay xayiraada duulimaadyadan waxaa keliya ay ka reeban diyaaradaha samaynaya gurmadka caafimaad iyo kuwa bini-aadanimo ee qaramada midoobay hakinta duulimaadyada waxaa v o a u xaqiijiyey sarkaal soomaali ah oo codsaday inaan magaciisa la sheegin maadaama aan loo ogolayn la hadalka saxaafadda xayiraada ay soo rogtay kenya ayaana ka dambeysay markii hay-adda duulista rayidka soomaaliya ay sheegtay bishan may sagaalkeeda in xayiraada duulimaadyada qaadka ee kenya ay weli taagan tahay qoraal ka soo baxay hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya ayaa lagu wargeliyey dhammaan shirkadaha diyaaradaha soomaaliya in keenista qaadka miiraa ay mamnuuc ka tahay dalka dowladda soomaaliya oo ka hadashay go-aanka ay kenya ku joojisay duulimaadyadii soomaaliya ayaa sheegtay in weli arrinkaasi aan si rasmi ah loogala soo xiriirin wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya duraan axmed faarax oo v o a la hadlay ayaana sheegay inay go-aanka ka arkeen oo keliya warbaahinta oo aysan jirin fariin oga timid dalka kenya go-aankaas go-aan degdeg loo qaatay oo waxaan garan karana muusan ahayn saaka unbaan kusoo toosnay waraaqdan ay leeyihiin waxaa la mamnuucay diyaaradihii ka baxay ka imaanayay muqdisho iyo kuwii tagayaba marka run ahaantii waxa weye waxaa ka sheegna garan mayno wax lagu cusub cid lagala hadlaysiina ma jirto dhinac dhankooda ama dhinaca diblomaasiyadda ama dhinaca dowladeed cod maysan jirin laakiinse sidaad u aragteen baan ugu aragnay media kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya duraan axmed faarax oo u waramayay idaacadda v o a aan kusoo laabanno dhegaystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka saad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegaysateen dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan si rasmiga ugu gudbisay gudoomiyaha guddiga midooda afrika inay kasoo horjeedo magacaabista john mahama ee ergeyga midooda afrika ee soomaaliya haddaba wasiirkii hore ee qorsheynta soomaaliya cabdiraxmaan caynte oo xubintan ila qaadaa dhigaya ayaan marka hore weydiiyey diidmada dowladda soomaaliya ee ergeygan cusub waxa ay ku keeni karto dadaalada midowda afrika ee hal uhelidda arrimaha soomaaliya ergeygan hadda oo madaxweyne hore oo gaana ah oo miisaanna ku dhexleh midowda afrika iyo si guud midowda afrikaba kaalintii ay rabeen inay ka ciyaaraan hal uhelada hadda xiisada siyaasadeed dalka ka taagneyd runtii saameyn ay ku yeelan kartaa saameyn taban ay ku yeelan kartaa maxaa yeelay midowda africa waan xubinna waa ka nahay ciidanka ugu badan oo dalka joogo nabad ilaalino hadda dhowr iyo toban sano joogana waa waa joogaan marka saameyn runtii tabanay nugu yeelan kartaa oo muddada fog ah inna laga aamin baxo oo dowladnimadeena iyo saaxiibtinimadeena laga aamin baxay keeni kartaa dowladda soomaaliya waxay sheegtay in magacaabista ergeyga aysan haatan shaqaynaynin maadaama ra-iisul wasaaraha uu la wareegay ee hanaanka heshiiska lagu yahay ee doorashooyinka marka maxaad isleedahay ergeyga waa looga baahan yahay mar haddii hawsha uu ra-iisul wasaaraha la wareegay horta waa wax wanaagsan haddii ra-iisul wasaaruhu kaalintii loo baahnaa uu qaato haddana tallaabooyinkiisii ugu horreeyey runtii waa kuwa bogaadin mudan ergeyguna wuxuuba warqadii ay soo saareen midooda africa waxaa ku qorneed in uu asna sii taageeri doono ama sii taageeri lahaa wuxuunbuu ku kordhin lahaa sababtoo ah annagii waa is aamini weyne dhexdeena kalsooni daro waa heshii weyne waxaan ku heshii weyne nidaamkii doorashada in marka midooda africa oo kale uu noqdo maaragtay dal aan ama dad aan walaalanahay oo markii wax nagu adkaadaan wax nala furdaamiyo taas unbaa hadda meesha ka baxaysa marka haddii dowladda soomaaliya ay ku adkaysato inay ergeygan diiday midowda africana iyagana ay dhinacooda maxaa la gudboon ama maxay qaadan karaan ayaad is leedahay hadda runtii midowda africa wejigabaxay ku tahay in markii horena iyagoo aan na soo raadsan inta loo taga layiri waa idiin baahannahay noo soo gurmada wax nala furdaamiya markii ay nin oday oo weyn oo madaxweyne dal kale kasoo noqday soo direenna haddana in la yidhi ladiima baxna welibana ninkii la duray oo sumcadiisa weliba la duray taas waxay keenaya in nalaga aamin baxo waxay keenaysaa in nalaga shakiyo mustaqbalka xataa haddii nala dhexgeli lahaa naloo arko dal aan aan bislayn oo aan mujuur ahayn waxaa kaloo saameyn ay ku yeelan kartaa xataa kaalinta ay ciidanka midooda africa ee dalka joogo amisom ay ku leeyihiin nabadeynta iyo xasilinta dalka saameyn ay ku yeelantaa sababtoo ah waxay ku joogaan ogolaasho uu soo ogolaaday midooda africa ee dalka ku joogaan wasiirkii hore ee qorsheynta soomaaliya cabdiraxmaan caynte oo dhegaystayaal guud ahaan barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelya
sanid cabduqaadir maxamed mursal ayuu ahaa oo soo jeedinayay xubinta dhacdooyinka toddobaadka haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jira noogu soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo sidoo kaleeto nuur xasan nuur
wacna wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadka ugu horeeya ee bisha soonfureed waa tahay waa sidaas caasha in kasta oo lasoo dhaafay haddana weli waxaan dhadhansanaynaa maalmihii barakeysnaa ee ramadaan iyo maalintii weynayd ee ciidda ee aanu ka soo gudubnay barnaamijka waxaan dhegaystayaasha ugu haynaa heeso aanan kala dhicin oo u badan heese jacayl ah iyo warqadihii ay inoo soo direen dhambaalka ugu horeeya bal inoo soo qaba caasha dhambaalka ugu horreeyaan hayo toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray xasan nuur maxamuud marka ugu horreysa waa hambaliyo aroos waxaa dadka dirayana ugu horeeya xasan nuur maxamuud cabdulqaadir faarax maxamuud faadimo cabdi maxamuud maxamed cabdi maxamuud waa dhammaan ilmo cabdi maxamuud cabdi fataaxa ku jira nadiifa ku jirta waa nadiifa nuur maxamuud iyo leyle faarax maxamuud iyo liibaan faarax maxamuud anise faarax maxamuud cabdirasaaq faarax maxamuud mahdi faarax maxamuud iyo xani faarax maxamuud iyo maxamed cabdulqaadir faarax dhammaan reer maxamuud ciid waxaay hambalyo u dirayaan cabdulaahi faarax maxamuud iyo amal maxamed cumar oo saddex tobankii bishan arooskoodu ka dhacay xaafadda soodsii ee magaalada nairobi ee dalka kenya ducada waa xaggiinay leeyihiin waa tahay waxaanu leenahay allaha ka dhigo reerkiisu aaya ubad khayr qaba rabbi uu kala siiyo wiilii caano gabarii caanana rabbi uu ugu deeqo aamiin ayaan ana u raaciyey dhankayga dhambaalka ugu horreeya waa tahniyad aroos waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah cabdicasiis maxamed maxamuud shacayb cabdulaahi cabdulle iyo cabdiraxiin axmed nuur giindhe axmed cali maxamed iyo khaalid axmed bulxan mulki macalin cali iyo maariya axmed diini miski axmed maxamed iyo siraaji nuur diiriye xuseen cabdi ciidiid bahaje cali faarax iyo nuur siyaad xuseen dhammaan dadkan oo kala jooga meelo kala duwan oo dalka iyo dibaddiisaba ahba waxay dhambaal aroos oo farxad leh u dirayaan maxamed nuur duke iyo marwadiisa qaaliga ah baa layidhi iqra cabdi caddow oo arooskooda uu ka dhacay magaalada kirshahir ee dalka turkiga ducada waa xaggiina ayaa layidhi waxaanu leenahay lamaanahaasi allaha ka dhigo kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba uu alle kala siiyo aamiin heesta ugu horreysa ee barnaamijka waa heestii ubaxii jacaylka codadka axmed ishaar iyo shankaroon axmed
ada iga asna ammaaniyo bogan oo iga hor ubaaxi jacaylka ada iga asna ammaaniyo bogan oo iga hor axadiyo xalaashee waalidkeeda asluubtiyo cashaxiyo hidaaha baray axadiyo xalaashee waalidkeeda asluubtiyo cashaxiyo hidaaha baray orinimadu noqota alayliyo alayle ayaan ayaan iyo nasiib leey orinimadu noqota alayliyo alayle ayaan ayaan iyo nasiib leey indha iyo indheer jeceeli isku aragti weya wakay wakay kula tahay indha iyo indheer jeceeli isku aragti weya wakay wakay kula tahay Okay.
dhinaca dhambaalada mar kale haddaan ku noqonno dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray suleeqo maxamed cabdiraxmaan iyo nimco maxamed cabdiraxmaan najmo maxamed cabdiraxmaan cabdimaajid maxamed cabdiraxmaan iyo maxamed bayuuq iyo cabdiraxmaan cali iimaan iyo cabdiweli faarax barre iyo salmo maxamed cabdulaahi dhammaan asxaabtani waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan maxamed cabdiraxmaan iyo ruqiyo macalinsaaq waa wiil ugu dhashay dalka kenya gaar ahaana xerada qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan waa dhagaxley wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi rabiic maxamed cabdiraxmaan ducada iyo heesta dhankiina waayaa la yidhi waa tahay waxaan ugu ducaynaynaa wiilkaas in ilaahay u ka dhiga midkii soo barbaara ee soo weynaada nuurow ducada haddaan ka gudubno dhinacaaga maxaad haysaa hambalyo dhalasho ayaan hayaa waxaanay naga soo gaartay dadka kale ah daahir jaamac muuse daljir iyo jaamac carab axmed maxamed sadiiq cabdi muuse farxaan inale iyo shaafici maxamed carab axmed hooye zaynab cismaan habaryaer xabiibo qowdhan iyo ayeeye xaliimo xuseen ee daroodo cabdulaahi naasir cismaan qowdhan iyo degmo aadan cismaan farduus ismaaciil cabdulaahi iyo khadan ismaaciil cabdulaahi aamine cabdi quule mukhtaar ismaaciil samiire cabdishakuur iyo saamiye cabdishakuur nuur xasan qowdhan iyo faysal xasan qowdhan cabdikariim xasan qowdhan dhammaan dadkan waxaay hambalyo iyo bogaadinay hawada u marinayaan axmed ismaaciil cabdulaahi iyo amaal cabdishakuur oo dhowaan gabri ugu dhalatay magaalada hargeysa fiiro gaar ah ayay yidhaahdeen ducadu waa xaggiinna waa yahay waxaanu leenahay allaha ka dhigo gabadhaasi u dhalatay amaal iyo axmed tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray aabe maxamed cumar faarax iyo eedo nuuro cumar faarax eedo abshiro sheekhadoon faarax habaryeer ambiyo axmed maxamuud iyo abaayo ayaan ibraahim maxamuud waa dhammaan abaayayaal baa ku jira abaayo fardowsa maxamuud garuun iyo abaayo wiilo ibraahim wehliye sacdiye maxamed guure ifraax xaaji cumar iyo aboowe hanad maxamed cumar baa layidhi waxay dhammaantood hambalyo iyo ducaba u dirayaan cabdulaahi faarax maxamuud iyo amel maxamed cumar oo ku aqalgalay xaafadda sawtsea ee magaalada nairobi ee dalka kenya waxay leeyihiin allaha ka dhigo arooskiina midkii ad u aydaan ubad khayr qaban aad ku kala heshaan wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey caasha dhambaalka xiga waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah maxamed fiixiye faarax cali iyo istaahil maxamed cali fardowse maxamed cali faa'ise maxamed cali waxaa kaloo ku jirta falis ridwaan xaawe ifraax binta cabdi cali iyo zaynab maxamuud yuusuf ayaanle cali saleebaan mahad cabdulaahi xasan muxidiin cabdulaahi cali iyo xasan salaad jamaal sharmaarke xaashi diine iyo maxamuud maxamed sheekh cali xasan siciid cilmi iyo gorod xasan dhowre cabdifataax khaliif cilmi zakariya nuur cali qalinle yaasiin axmed cali iyo bilo cabdi warsame cabdirashiid cilmi cigaal daahir yaasiin maxamed idriis cabdikariim nuur iyo hibo cabdiraxmaan axmed caashe cali nuur nimco cabdulqaadir warsame shukri sheekh saciid iyo farxiyo cawil cali waxaa kaloo ku jira dadka diraya cali xaashi xirsi iyo cabdi cabdulaahi xasan anise cabdi cumar iyo maxamed cabdi yuusuf geesay sugille cabdi cilme saadiq bashiir axmed dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawad u marinayaan fawziya maxamed cali iyo maxamuud waa maxamed maxamuud yuusuf oo ay gabro ugu dhalatay magaalada gaalkacyo taariikhdu markay ahayd shantii bishan may labada kun koob iyo labaatanka waxa ay leeyihiin lama soo sheegan magaca gabadha loo bixiyey laakiin waxaanu leenahay ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan dhegeystayaashu u haynaa heesta barmuda fanaaniinta dhallinyarada ah ee milyuun maanka iyo khaalid kaamil ayaana ku luqaynaya
halkan hambalyo aroos aanu uga dirayna lamaanaha isdoortibaa la yiri oo kalaa xamdi garaad cali buraale iyo axmed cabdirasaaq diriye oo bishii ramadaan baa layiri ku aqalgalay magaalada hargeysa gaar ahaan xaafada jigjigayar baa layiri waxaa hambalyada diraya dhammaan reer xaaji soofe reer garaad cali buraale iyo reer cabdirasaaq diriye waxaan si gaar ah tahniyada u diraya baa layiri dadka kale ah oo iyo shahmaad xaaji soofe iyo caruurteeda kamaaludiin garaad cali kamaaludiin garaad cali buraale iyo caruurtiisa axmed shaakir garaad cali buraale iyo caruurtiisa jibriil garaad cali buraale iyo caruurtiisa iyo nasre garaad cali buraale iyo ismaaciil garaad cali buraale waxaa kaloo ku jira sucaad garaad iyo leyle garaad iyo idil garaad dhammaantood waa ilmo garaad cali buraale waxay leeyihiin waxaan ku faraxsannahay inu hambalyaynaynaa farta iyo faraatiga faraska iyo geeyada waa tahay ee isdoortay waxaay leeyihiin hambalyo hambalyo ayaanu idin leenahay annaguna waxaan leenahay hambalyo dhambaal dhalasho ayaa gacanteeda kusoo dhacay caasha waxaana uu naga soo gaaray jaamac maxamed xirsi iyo aadan maxamed xirsi xasan maxamed xirsi axmed maxamed xirsi iyo cabdinaasir maxamed xirsi cabdikhatar maxamed xirsi zaynab maxamed xirsi nimco maxamed xirsi iyo hooyo sureer xasan baaruud iyo aaba maxamed xirsi cali dhammaan dadkan waxay hambalyo dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan maxamed maxamed xirsi iyo leyle cabdulaahi ownuur oo uu wiil ugu dhashay magaalada burco taariikhdu markii ay ahayd labaiyo tobankii bishan waxaanu leenahay wiilkaasi ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkana dadka diraya waxaa ugu horeeya weriye ashraf xasan xuseen iyo isaaq axmed cabdulaahi waxaa loo yaqaanaa sheekh ku soco iyo suxufi cabdixakiin xuseen xasan iyo saxafiyad baa layidhi sacdiye daahir nuur iyo saxafi xasan haykal saxafiyad faadumo degan iyo saciid cali maxamuud muuse iyo canab ibraahim maxamed iyo mulki ibraahim maxamed iyo saxafi cabdirasaaq faymos baa layiri ibraahim cali maxamed iyo saxafi xasan baashi iyo waa dhammaantood oo wada saxafiyiin cabdiraxmaanna uu ku jiraa waa beri iyo cabdinaasir mansuur dhammaantood yaan laga tegin baa layiri waa tahay saxafiga axmed sheekh maxamed tolman dhammaan reer cali aadan maxamed iyo dhammaan shaqaalaha radio daljir oo kala jooga magaalooyinka muqdisho boosaaso garoowe gaalkacyo kanada waxay hambaliyo hawada u marinayaan aabe maxamuud cali aadan oo ku magac dheer yamaani iyo hooyo faadimo cali maxamed oo ay gabar ugu dhalatay bishii abriil markay ahayd kow sanadka laba kun koob iyo labaatan magaalada qardho xaafadda xingood baa la yiri waa xaafadda xingood hoose waxaana loo bixiyey baa layiri ikraam maxamuud ducada hawaaviyo waxaan ugu duceynayna ikraam ilahay uu ka dhigo midii soo weynaata dal dad iyo diinna wax wanaagsan u tarta aamiin goormay kugu dambaysay mise weligaama maqashay caasha waan hubaa in qaar ka mid ah dhegaystayaasha in ay ila qabaan oo aysan weligood maqal heestan waa qaar ka mid ah hadda aniga ahaan caasha cumar nuur cabdulle waxa uu ka mid yahay fanaaniinta aan aadka u jeclahay heesahooda keliya saddex hees ayaanan aan ka aqaan waa sida jamaad ister iyo cabaaryaha balse aanu maqalno heesta xaliima iyo fanaanka cumar nuur cabdulle
waxaan u baaqaya aadan cabdi ciin iyo muuse xuseen cabdulaahi cabdinaasir bishaar cabdulaahi iyo maxamed faarax iftin mahda xasan diiriye xuseen cabdi cali iyo maxamed cabdi diiriye aabe maxamed raage maxamuud iyo abti carab cabdi gacmey abti bishaar cabdi gacmey iyo hooye saare cabdi gacmey hooye xaliimo xasan maalin habaryar isniina cabdi gacmey iyo habaryar dhayman cabdi gacmey abaaye raxme maxamed raage iyo caashe maxamed raage dhammaan dadkan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay u hamalaynayaan maxamuud cabdi cumar iyo luul maxamed raage oo uu wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka garasbaale taariikhdu markii ay ahayd kowdii bishan may wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdifataax cabdifataax waxaanu leenahay allaha ka dhiga kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray ustaad axmed sheekh cabdihi ustaad siciid cumar ibraahim iyo ustaad yaasiin cumar ibraahim dhammaan dadku waa wada ustaad waxaa ku jira bile xasan cadde ustaad ah khadar waa khadar shaafici waa ustaad mahad cabdiraxakiim waa mahad cabdixakiim waa ustaad dhammaantooda wada ustaad waa tahay iyo cabdulaahi sheekh iyo cabdinaasir islow geesey maxamed daah baa la yidhi iyo ugu dambayntii ustaad sharma arke maxamed ismaaciil dhammaan maamulka iyo macalimiinta waanaan yaabin waa tahay haddaan gartay dhammaan maamulka iyo macalimiinta dugsiga sare ee debley waxay hambaliyo leeyihiin ustaad liibaan cabdi nuur iyo marwadiisa fadxo cabdi saney oy gabadh ugu dhalatay degmada yaakshiid ee gobolka banaadir ducadan ah waa xaggeena baa layidhi waa tahay waxaan ugu dacaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo gabadhaasi ku dhalatay degmada yaakshiid in ilaahay uu ka dhigo midii soo weynaata ee soo barbaarta ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin gabagabadii ayaan soo gaarnay aan soo qabto hees aan ku soo xiri doonno barnaamijka heesuhu kala duwane waa heesta caanka ah ee beledweyn iyo codka fanaanka xasan aadan samater heestaas ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe oo ah cashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur oo idin leh sidaa iyo
nabadgelyo boodhaari inuu diidbeen baan u haystay jacaylow boogaan laadhayno ciidii baanan karino beerka iyo wadnaha iyo boga kaga taaliyo inuu yahay bircashaqu been baan u haystay wadigu bujaaco biraha waraabsho dhulkubah ku jiifo dhirta ubaaxu buuxsho badarkiiyo galaydii laga tuure baalko canabkii bislaado bulladiyo ciyaara lagu waaberiisto beeluhu gujoogan sow belisa mahadkii beelad weyne maan tegin webiigu bujaaco beeraha waraabsho dhulkubah ku jiifo dhirta ubaaxu buuxsho badarkiiyo galaydii laga tuure baalko canabkii bislaado bulladiyo ciyaara lagu waaberiisto beelugu gujoogan sow berisa mahadkii beelad weyne maan tegin dhanka bari magaalada sow boqoraad joogto yadahablagoodo bilicday haweenkiyo idi loo dhameeyo dhanka bari magaalada sow boqoraad joogto yadahablagoodo bilicday haweenkiyo idi loo dhameeyo tima boqontaa joogo baalgoray laamoodo baarkana caasaanke bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro huwanaysa baalo igu beerte lahasho uu buseele maanbaran tima boqontaa joogo baalgoray laamoodo baarkana caasaanke bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro huwanaysa baalo igu beerte lahasho uu buseele maanbaran meeshu ay sidee tahay aniga iyo beerlula iskumaanan soo bixin sow bariidadaydii iyo bedaashadeedii buundada ciyaartay beled weyn ku taale iyo lulata guudkood bartankeeda maay sow bixiisa weeye balan maanu dhigano joogi may oran sow bixiisa weeye balan maanu dhigano joogi may oran sow bayd go'aygii sow bayd go'aygii bayguma bishaarayn sow bayd go'aygii sow bayd go'aygii bayguma bishaarayn maanta la baxayaa bulshadii may oran maanta la baxayaa bulshadii may oran maanta la baxayaa bulshadii may oran maanta la baxayaa bulshadii may oran sowaabasteeyo socod beegsan maaye naabaajacawo baxnaansha maan oran sowaabasteeyo socod beegsan maaye naabaajacawo baxnaansha maan oran sowtaliye baaso baano warmooge daydii ma beenay sowtaliye baaso baano warmooge daydii ma beenay sow badiba kooxdii goortay bareedhe baabuurki fuule ana baalkamaan korin sow badiba kooxdii goortay bareedhe baabuurki fuule ana baalkamaan korin birimey xumaato batroolka daadsho kawada bukoodo bogsan waaya maan oran birimey xumaato batroolka daadsho kawada bukoodo bogsan waaya maan oran sow beriga waagiyo barqa kuluu lexdoodii sow beriga waagiyo barqa kuluu lexdoodii geed baaxad weyno dhereriyo ballaaro beled wayn kocaano yidhaahda baaro bligdheer hirkiisi ma biidhaansanayno bulxankiisa yeedhiyo ma maqlaynin baaqi la yidhaahda baaro biligdheer hirkiisi ma biidhaansanayno saxankiisa yeedhiyo ma maqlaynin baaqi sawbaxaad soorihii iyo laba boglayntii maanu qumbeysteeyo bacadkii maa dheeliman sawbaxaad soorihii iyo laba boglayntii maanu qumbeysteeyo bacadkii maa dheeliman sowgala baaqoolkii annakuu barwaaqiyo meel baadlee joogno tumanayna beere soomaan baraarugin sowgala baaqoolkii annakuu barwaaqiyo meel baadlee joogno tumanayna beere soomaan baraarugin riyaabeenaweye sowbaa la daymi baabuur lalaayo hadbaale moodo fanaanaaya buurdheer isma oranka boodo nafta sow ma biimay riyaabeenaweye sowbaa la daymi baabuur lalaayo hadbaale moodo fanaanaaya buurdheer isma oranka boodo nafta sow ma biimay in banaadir joogo hilig weyn la haysto waxaanay la baabeen in banaadir joogo hilig weyn la haysto waxaanay la baabeen sowbaadi doonkee weli baafismaani sowbaadi doonkee weli baafismaani
mahadsanidin caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo nuur xasan nuur buqaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington